الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين ikhlaaska iyo duruusta aanu aqrinaynay iyo waktigii aanu darsiga ku bixinay dhammaan allah naga aqbalo allah naga ajiibo ilaahay subxaanahu watacaala majliskan majliskii ilaahay nagu xoreeyo allah nooga dhigo demi dhaaf allah nagu siiyo juhdiga aanu sameyneynay iyo duruusta iyo acmaasha aanu sameyneynay dhammaan acmaal maqbuula allah nooga dhigo qabuul ilaahay iyo ijaabo iyo faraj allahna siiyo sheekhi mu-alifka ahaa ee kitaabkan alifana ilaahay subxaanaه watacaala qabrigiisa rawda min riyaad اljanna ilaahay ha uga dhigo beer beeraha jannada ka mida ilaahay ha uga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala diinta uu u khidmeeyey oo u adeegay ilaahay radihiisa iyo raxmaddiisa allah ku abaalmariyo annagana kitaabkan iyo cilmigeenoo dhanba naafic allah nooga dhigo adduuniya aakhiraba ilaahay cilmiga allah nagu anfaco kuwii ku camal fala oo ilaahay ugu dhowaada cilmigan ilaahay hanaga dhigo kuwii cilmigu uu ku hogaamiyo naarta ilaahay naguma daro kuwii cilmigu jannada uu ku hogaamiyo oo sabab uu ugu noqdo ilaahay ridihiisa allah nagu daro juhuuddeennana juhuud maqbuula ilaahay ha ka dhigo ikhlaasna allah nagu arsuqo oo camalkeenna dhammaan camal ikhlaas ah oo liwajhi illaahi ah ilaahay ha nooga dhigo salى اllahuma wslama wbaaraka calaa sayidina mxamedi wacalى aalihi wasaxaabati اlkiraam ajmaciin الحمd لله صلى الله وsلم وbaaرك عlى سيدina محaمed وعlى آliه وصxaabatiه الكrاam أجمaعيin maantay waxaa ilaahay bfadlihi وraxmatihi وإxsaanihi wajuudihi وakaramihi wuxuu ilaahay noo dhamaystiray kitaabkeenii almuqadama الxadramiya ayaa ilaahay noo dhamaystiray waa kitaabkii afraad oo ilaahay uu noo suurto geliyey inaan mejliskan aanu ku khatimno oo aanu ku dhammayno waxaana hore ilaahay subxaanahu watacaala bifadlihi wa ixsaanihi ilaahay uu noo suurto geliyey inaanu dhammayno kitaabkii safiinaha ahaa iyo adurar ulbahiya iyo kitaabkii riyaad ulbadiye iyo kitaabkeenan muqadama alxadramiya afartaas kitaab ayaa ilaahay bifadlihi wa ixsaanihi awood ilaahay uu noo siiyey wakti iyo caafimaad aanu ku dhammaystirnana ilaahay uu noo siiyey marka ilaahan uga mahad celinaynaa subxaanahu watacaala bixowlihi wa quwatihi wa ixsaanihi bilowgiina na waafajiyey si haddana degan oo ammaan uu ku jiro oo nicma ay ku jirtana haddana ilaahay noogu dhammaystiray walilaahi alxamdu awala wa akhiiran horay iyo gadaalba ilaah mahadda iskale subxaanahu watacaala awood aanu leenahay iyo karti iyo cilmi aanu leenahay kuma dhammaystirin laakiin waxa dhacay oo dhan waxay ku dhaceen bimaxdi fadli illaahi subxaanahu watacaala ilaahay fadligiisa oo khaalis ah oo saafi ah oo wax kale aysan la jirin ayaa duruustani ilaahay subxaanahu watacaala inoogu suurto geliyey falahu alminnatu waalxamdu waalfadlu waalixsaanu awala waakhiiran ilaaha galladda iyo fadliga iyo xamdiga iyo mahaddaba ilaaha iskale kitaabkan marka muqadamat alxadramiya ilaahay bifadlihi wa ixsaanihi wuxuu noogu suurto geliyey toddobaatan iyo shan xalqo inuu noogu dhammaaday toddobaatan iyo shan xalqo ama toddobaatan iyo shan dersi ayuu ilaahay noogu dhammaystiray waxaanu usoo fariisanay toddobaatan iyo shan cashar ayaan ka qaadanay oo ilaahaynu noogu dhammaystiray bifadlihi wa ixsaanihi almuqadama alxadramiya kitaabkan waxaanu bilownay sideed iyo tobanka bishii lixaad labadeedii bishii lixaad labadeedii kun afar boqol iyo soddon iyo sagaalka taariikha hijiriga ah waafaqsan sideed iyo tobanka bishii labaad laba kun iyo sideed iyo tobanka ayaa kitaabka ilaahay uuna waafajiyey inaanu bilowno muddada markaa kitaabku aanu usoo fariisanaynay markaanu xisaabno xalaqaadka ama waktiga kitaabka aanu ku bixinay waa laba bilood iyo shan iyo toban cashowo waa markaan laga cabiro ama laga xisaabo fadhiga intaan usoo fadhiisanay muddada dheer ood adigu maskaxdaada ka cabirayso ood leedahay hal sano iyo ka badan ayuu kitaabku qaatay halkaas sano iyo ka badan kitaabka waa loo saarin mooye maba socanba kitaabku intaas leanna usbuuca dhanba waxaanu ka akrinaynay laba maalmood oo keli ah usbuuca dhanba laba maalmood ayaan ka akrinaynay kitaabka shan maalmood usbuuc walba kitaabka ma aanan akrinayn marka kitaabku xaqiiqo ahaan waktiga uu qaatay oo uu ku gebagaboobay waa toddobaatan iyo shan maalmood toddobaatan iyo shan maalmood oo u dhiganta laba bilood iyo toban iyo shan maalmood waa intaan akhrisanaynay inta kaleo kitaabka loo saarinayo waa awqaad adduunyadeenna iyo howlaheenna kale aan iska qabsanaynay ayaa loo saarin oo laleeyahay hal sano iyo saddex bilood ayuu kitaabku soo celiyay mana la akrinay hal sano iyo saddex bilood kitaabku lannahu awqaaddaasi waxay ahaayeen awqaad kitaabka ka madax bannaan ee howlaheenna adduunye iyo howlaheenna aakhiro aanu ku qabsanaynay markii la fiiriyo marka laba bilood iyo shan iyo toban maalmood oo aanu ku barannay cibaadaadkeennii salaaddii axkaamteedii waanu ku barannay sekada axkaamteedii axkaamtii soomka axkaamtii xajka axkaamtii beeca aanu ku qaadannay waxaa la dhihi karaa waa wakti lagu liibaanayo wakti lagu liibaanayo way ilaahay hanoo aqbalo subxaanahu watacaala haddii ilaahay uu yacni noo aqbalo waa wakti weyn oo cumrigaaga ka noqon kara alwaktu dahabi waa wakti dahab ah oo cumrigaaga soo marow leanna waxaa weeye cilmigan naafica ah ma sahlana yacni in lagu siiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala cilmi naafica uu ku siiyo nicmo fudud ma aha waa nicmo weyn nicmo weyn oo qaali ah lianna allaha subxaanahu watacaala yucdi dunyaa liman yuxibuhu waliman laa yuxibuhu walaa yucdi alcilma annaafic ilaa liman yuxibuhu ilaahay subxaanahu watacaala adduunyadan dhaldhalaalkeeda iyo wasakdeeda qofuu ilaahay jecel yahana ilaahay wuu siiyaa qof ilaahay cadowgiisa ah oo ilaahay aflagaadaynaya oo ilaahay cadowga ku ah oo gaal ah iyadana ilaahay waa siiya marka addunyaa waa mushtaraka beyna alfaajir wاlfaasiq wاlmu'mini wاlkaafir adduunyada waxaa dhaldhalaalkeeda iyo maalkeeda shirko ku ah gaal iyo muumin faasiq iyo faajir bari iyo faajir intaba shirkay ku yihiin wasakda adduunyada laakiin waxaa weeye cilmiga naafica ah shirko laguma aha alcilmu naafic ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu khaas iyo deeq ilaahay uga dhigay liman yuxibuhu wayardaahu wayasdafiihi min cibaadihi qof ilaahay uu raalli ka yahay oo ilaahay addoommadiisa uu ka dooranayo ayaa ilaahay nasiib uga dhiga waa ka ilaahay jala jalaaluhu yidhi huma awratna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimu linafsih waminhum muqtasid ومنهم saaبق بالkhayراaت بإذن الله ذلika huوa الفضل الكبير إلaaهي سubحaaنه وتaعالى وxuu leeyahay جل جaلاaله ثuمa أwرثna الkitاab kitaabkan iyo شharcigan diinta waxaanu dhaxal u siinaa الذيina اsتafayna min cibaadina kuwii addoommadeenna aanu ka dhex dooranay ogow marka haddii ilaahay subحaanaه وataعaalى مaxabaة العilm waa wax qaali ah dad lama wada geliyo qalbigooda مaxabaة العilmi hadduu ilaahay ku siiyey ogaaw waa calaamo ku tusinaysa ana allaha اstafaaka wakhtaaraka min beyni cibaadihi waa calaamo iyo astaan tusinaysa in ilaahay addoommadiisii uu kaa dhex doortay calaamad weyn wey maxabat اlcilmi الsharciy cilmiga sharciga ah haddaad isku aragtid inaad jeceshahayba oo waktigaaga ugu qaalisan aad ku bixiso cilmiga sharciga haddaad isku aragtid waxa weye waa astaan fiican waa astaan xaq ula yadadiil in la yadadiilsado ilaahayna looga mahad celiyo subxaanahu watacaala leanna waxaa weeye hal mas'alo oo cilmi ah oo meeshan aada u soo fadhiisatay ama meel kale aada u fadhiisatay oo markaas aqoontaada ku soo biirta haddii kafad la saaro miisaan la saaro hal mas'alo oo cilmi ah ood faa'iidaysatay adduunyadoo dhan miraheeda iyo dahabkeeda iyo daaraheeda iyo doolarkeedana kafadda kale miisaanka la saaro waxaa raajix noqonaya oon u dhoweyn hal masalo oo cilmiga oo maanta aada soo faa'iidaysatay lannahu nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayay nabigu salى اllahu alayhi wasalam wuxuu ku yihi addunyaa malcuun malcuun maa fiiha ila dikr اllahi wmaa waalaah wacaalima aw mutacalima nabigu salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yihi adduunyada dhan waa malcuuno lacnada ku dhacdo wax qiima ma laha ilaa dikr allaahi wamaa walaah qof dikriga ilaahay haya iyo wixii dikriga ilaahay soo raaca wa caaliman iyo qof caalimahoo adduunyada ku nool wamutacaliman iyo qof daalibulcilmi oo cilmigii baranaya inta kale adduunyadu qiimo ma laha waa malcuun uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam marka kafad ma la saari karaa yani hal masalo oo cilmiga ood soo faa'iideysatay iyo adduunyadao dhan oo malcuun lagu tilmaamay wasak la lacnaday uu nabigu ku tilmaamay salى اllahu عalayhi wasalam muwaasano lama siin karo ama layskuma qiyaasi karo oo layskuma miisaami karo adduunyada wasakdeeda hal masalo oo cilmi ah sida marka aada ugu farxaysid maantay masaladaa hadday kaa dhaadhacsan tahay hadda aanu sheegayno yani hal masalo waxaanu nihi cilmi ah ood soo faa'iideysato adduunyada dhan haddii akoonkaaga lagu shubo masaladaasaa ka qaalisanaya masalada sidaas haddaad marka aaminsan tahay oo sidaa aada u fekeraysid waxa weye maanta haddii yacni ay ku soo gasho ilaa toban kun ama boqol kun oo doolar haddii maanta ay ku soo gasho iyo maanta haddii masale aada jaahil ka ahayd maskaxdaada ay soo gasho oo fahamkaaga ilaahay uu soo geliyo yaad ku farxad badin lahayd adaa marka ismiisaamaya oo isku jawaabaya adaa ismiisaamaya oo isku jawaabaya haddii marka boqol kun oo doolar iyo masalo cilmi ah oo adiga aqoontaadii kusoo kororto masalo cilmi oo sharci ah oo cilmi naafica oo ilaahay kuu dhoweynayo oo ilaahay ridihiisa aad ku helaysid oo sharaf adduunya aad ku helaysid oo sharaf aakhire aad ku helaysid boqol kun oo doolar haddaad ku farax badan tahay ogaa waxa weeye yani taasi waxay tusinaya qusuur caqligaaga ku jira caqligaaga gaaban caqligaaga iyo garaadkaaga ayaa gaaban lanno garaadku hadduu weynaan lahaa dhinaca kalead rajixi lahayd garaadkaagu hadduu weynaan lahaa oo caqligaagu caqli miisaanle uu noqon lahaa dhinaca kale ayaad rajixi lahayd lidaalika waxaa weeye waa inaan mar walbaba aanu ogaano maxabat اlcilmi kayfa taأtii fii quluubina maxabat اlcilmi sidee qalbigeenna ugu timaada sidee u helnaa maxabat اlcilmi qofku qalbigiisa ugu yimaadaa sidee u helaa maxabat اlcilmi qalbigaaga waxay ku iman kartaa miraha inaad daraasayso aada ka guranayso cilmiga barashadiisa leanno shayga markaad taqaanid waxaad ka helayso shayga waad jeclaanay mahmaa dhib kastood u marayso mar walbaba waxaad fiirine miraha aad ka helayso shayga ayaad fiirine waxaad arkaysaa bini aadamka qaybo ka mid a musqulihii oo qurun badan oo bosoneerkaasaa u qurmaya ayuu dhexda intuu ka galo ayuu wasaqdaas dhuminayo muxuu ugu dul qaadanayaa wasakdaa iyo qarmuunkii urka miruhu ogya lacagaad ka heliyo xoogaa guriga aad la aadid xoogaa biila xoogaas biilka ah ayaa marka halmaansiinaya wasakda iyo balaayada uu ku dhex jiro maxaad u malaynaya marka tacabka iyo rafaadka iyo kalahaadda iyo caraabidda cilmiga majaalistiisa iyo fadhiyada cilmiga aad usoo caraabayso waa in miraha aad ka helayso ay ku halmaansiin karaan tacabka iyo daalka majaaliska cilmiga aad ku daalayso ad ku dhibtoonayso waa ina ku halmaansi leanna qof masquul qedaya ayaa masquushii urkeedii waay waxaa halmaansiiyey lacagta wasakdaa u ka qaadanaya meesha wasakda yartaa u ka qaadanaya ayaa halmaansiiyey idan marka adiga majaalista cilmiga aad usoo kallahaysid ood usoo caraabaysid tacabkeedu waa inuu mar walbaba ku halmaansiiyo miraha cilmiga aad ka guranayso waxaana ugu weyn ridaa uraxmaan allaha raxmaankaa kaa raalli noqonay acdamu hamaraati lilcilmi waa rida araxmaan miraha ugu weyn oo cilmiga laga guranayo waa ilaahay ridihiisa midda kale faa'iidada aad cilmiga ka helaysid waxaa ka mid ah oo kugu beeraya maxabat اlcilmi cilmiga inaad jeclaato cilmigu wuxuu kordhinayaa maskaxdaada iyo caqligaaga caqligaaga ayuu kordhiyaa maskaxdaaduu kordhiyaa yacni cilmigu wuxuu kaa dhigaa qof nool dunida markay bilaabmaysay oo kale inaad nooleedu kaa dhigaa ilaa dhammaadkeeda dunida inaad noosho dunida bilowgeedii ilaa dhammaadkeeda inaad noosho ayuu kaa dhiga see kaaga dhigay waxaad ka sheekeynaysaa ood awood u yeelanay markaad waxbaratid inaad ka sheekayso nebiyullaahi aadam iyo xilliguu noolaa iyo siday adduunyada u tiilay leanna kutubtii aad ka akrinay waxaad awood u yeelanay inaad ka sheekayso xilligii nebiyullaahi maxamed uu noolaa sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo taaka taaka aada u tilmaamaysid nabiga noloshiisii salى اllahu wasalam wabaaraka calayh khasawaadkiisii mashaahidiisii manaaqibkiisii fadaa'ilkiisii iyo siyarkiisii iyo makaazigii nabiga salى اllahu alayh wasalam iyo casrigii saxaabada iyo shucuubtii kaa horeysay oo dhan inaad la noolaanayso lanno kutubtii aad ka akrin لذلika marka nin shaacira qabyaayo wuxuu yihi إdaa carafa الإnsaanu أkhbaara man madaa tawahamtahu qad caasha min أwali dahri wuxuu yihi qofku hadduu wax barto tawahamta waxaad u malayne qad caasha min أwali dahri dunida bilowgeeda inuu noolaayaad u malayn qofku hadduu wax barto maalin walba wuxuu ku leeyahay nabi llaahi aadam xilligiisii saasaa dhacday warma nebi aadam aad la joogtay adugu marka nebi aadam nooga sheekeynaysa war nebi aadam wuxuu ku leeyahy anugu lama joogine laakiin cilmigii aan bartay oo taariikhdii iyo axaadiistii iyo siyarkii aan ka akriyey marka cilmigu wuxuu kuu sameynaa maskax iyo caqli da-da aada jirtana waad ka weyn tahay haddaad waxbarato da-da adiga aada jirto waad ka weyn tahay waad ka maskax badan tahay waadna ka caqli badan tahay haddii aada waxbaratid walidaalika wuxuu shicirkan iyo gabaygan uu ku yihi wataxsabuhu qad caasha min aakhiri dahrihi idaa huwa abqal jamiila min adikri qofka waxbarta waxaad u malayn inuu ilaa qiyaami saaca nool yahay ayaad u malaynaya hadduu raad wanaagsan ka tago raad wanaagsan hadduu dunida uga tago qofkii wuu dhintay cilmiyuu dunida ugu tegey oo uu ku faafiyey waxaad u malaynaya ilaa qiyaami saaca inuu nool yahay lannu sharaftiisi yaa nool ajirkiisi yaa u socda oo nool marka qofkii muxuu noqonaa hadduu waxbarto dunida bilowgeediina inuu noolaayuu la mid noqonaa hadduu geeriyoodana muxuu la noqonaa ilaa qiyaami saaca inuu nool yahay maalin walba waa laga sheekeynaa maalin walba taariikhdiisi yaa la xusi maalin walba ducaa ku socoto raximah ullah yaa laleeyahy waxbuu noo faa'iideeyey sheekha allah u naxariisto ayaa laleeyahy ilaa qiyaami saaca kam carabada bini aadamka dunida imisaa soo maraysa imaamu lbukhaari ducada loo duceynayo saacad walba adduunka imisaa soo mara imaamu shaafici ducada loo hayo imisaa dunida soo marta daqiiqaddii waxaa dhici karta malaayiin goor in la yidhaha raximah اllahu tacaala imaamu shaafici imaamu bukhaari imaamu nawowi walidaalika marka nin shaacir wuxuu yihi faqad caasha kula dahri man kaana caalima dunida bilowgeedii iyo dhammaadkeedii zamanka oo dhan waxaa wada qaatay oo noolaaday manbaata caaliman qofkii caalim noqda horena waa u noolaa ilaa qiyama saacana waa noolaan yani sharaftiisaa nool hadduu dhintay ataa hadduu dhintay xataa sharafkiisi iyo fadiiladiisii ayaa nool maanta waxaad arkaysaan a'imada la sheegayo yacni oo imaam axmed ibna xambal abi xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici imaamu lbukhaari dadkaas a'imada taariikhda baalka dahabkale ka galay walaalay lahaayeen oo iyaga la dhashay oo qaarkood ku aabbay hooyo ahaa laakiin walaalahoodi yaa maanta yaqaana dabayshay raaceen lama yaqaano khusuusan imaamu lbukhaari walaal wuxuu lahaa magaciisa la dhihi jiray axmed axmed ibnu ismaaciil albukhaari aawo yaa maqlay bukhaari walaalkii magaciisa yaa garanay lama garanayo lama yaqaan leanna walaalkii wuxuu u leexday dhinaca ganacsiga axmed wuxuu u leexday dhinaca ganacsiga imaamu bukhaari oo maxamed la dhihi jiray maxamed ibnu ismaaciil albukhaari isaguna wuxuu u leexday jaanibka cilmigu u leexday maantay yaa aahaar iyo raad wanaagsan iyo taariikh iyo duco iyo sharaf adduunya mid aakhiro yaa ka tegey axmed iyo maxamed oo walaalo ahaa bukhaari yaa ka tegey maxamed ibnu ismaaciil albukhaari fadiila sharaf dunya walaakhira isagaa qaatay walaalkiisoo ganacsado ah dabayshaa bidaysa lagama yaqaan lama yaqaan wax u ducaynaya wax sheegaya meel uu ku noolaan jiray wax taariikhdiisa haya lama hayo taas marka waxay ku noqonee adduunyada iyo aakhiradaba sharaftaaduu kor u qaadaa cilmiga adduun iyo aakhiraba qofkii adduunyo doonaya walidaalika imaamu shaafici wuxuu dhihi jiray imaamu nawowi sida uu ka soo guuriyey kitaabkiisa majmuuca bejajka ugu horeeya safaxaadka ugu horeeya wuxuu ku yihi man araada dunya facalayhi bilcilm imaamu shaafici yaa laga wariyey imaamu nawowi ayaa ka sheegay kitaabka majmuucu ku sheegay imaamu shaafici wuxuu dhihi jiray man araada dunyaa man araada dunya facalayhi bilcilm qofkii adduunyo raba sharafteeda cilmiga ha barto waman araada alaakhira facalayhi bilcilm qofkii aakhira sharafteeda rabana cilmiga ha barto sharaf adduunyadii mid aakhiraba waad heli haddaad cilmigaa barata adduunyadii nafteedii qofka ugu roonaad noqone adduunyada ugu fiican ugu sharafta badan ugu akhlaaqda wanaagsan ugu magaca fiican iyadoo mar walbaba ay tahay inaan la niyeysan wasakh adduunyo laakiin aad u niyeysanayso ilaahay wejigiisa iyo ridihiisa inaad cilmiga aad ku gaarto imaamu shaafici wuxuu yihi man araada addunya facalayhi bilcilm waman araada alaakhira facalayhi bilcilm adduunyo sharafteeda qofkii doonayo cilmi baro sharaf aakhiro qofka doonayo cilmi baro saasuu dhihi jiray imaamu shaafici midda kale cilmigan aada baranayso ajirkii jihaadkaad ka heli adigoo jihaaday oo diinta yani u dagaalamay oo naftaadii bixiyey naftaadii dhiiggaagii diinta u daadiyey ajirkeeday la mid tahay sida xadiiska ibnu maajah uu warinayay sunankiisu ku warinayay nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi man jaaءa masjidii haada lam yaأtihi ilaa likhayri yatacalamuh ow yucalimuhu fahuwa bimanزilaةi اlmujaahidi fii sabiili الlah nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi qofkii masjidka iga yimaada waa masaajidda dhan ula jeeda masjidka qofkii yimaada oo muxuu iman laa yaأtiihi ilaa likhayrin masjidkana uma imanayo ilaa khayr mahan yatacalamuhu aw yucalimuhu khayr uu masjidka ka baranayo ayuu u imanaa ama masjidka wuxuu usoo aadaa khayr uu dadka barayo fahuwa bimanزilati almujaahidi fii sabiili الlah qofkaas wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu aakhiro ku darajo yahay qof mujaahid ah fii sabiili الlah u jihaaday uu ku darajayay mujaahid darajadiisii oo aada u sarraysa oo manaasil اlaakhira iyo manaasil اljanna meelaha ugu sarreeya la dejinayo waa qof naftiisii dhammaa u quuray diinta naftiisii dhammaa la dilayo diinta u quuray qofkaasuu ku ajir yahay yuri daalibulcilmi nabigu salى اllahu عalيه wasalam wاlxadiiثu fii sunani ibni maajah xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay ibnu maajah ayaa sunankiisa ku wariyey marka mar walbaba waxaa weeye cilmiga sharciga ah ha lagu dadaalo cilmiga sharciga ah waa midka sharafta adduunyo iyo midka aakhiraba labadaba kuu horseedaya leannu cilmigan la baranayo wuxuu ku xiriiraa wuxuu ku abtirsadaa nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayh ilaa jibriil ilaa ilaahi jala jalaaluhu ayuu cilmigan la baranayo ku abtirsan leanna waxaa weeye fiqhigan imaamu shaafici marka laga hadlayo sanadkiisa ama abtirsiga cilmiga imaamu shaafici khusuusan jaanibka fiqhiga ah marka abtirsiga laga hadlayo imaamu shaafici cilmigan fiqigaa wuxuu ka bartay nin mufti ahaa oo mufti ka ahaan jiray maka oo la dhihi jiray muslim ibnu khaalid azanji ee maka mufti ka ahaan jiray ayuu fiqiga sheekhu uu ka bartay imaamu shaafici muslim ibnu khaalid azanji isagana sheekhiisa waxaa ahaa cabdilmelik ibnu jurayj cabdilmelik ibnu cabdilcaziiz ibnu jurayj almaki ayuu isaguna muslim ibnu khaalid uu fiqiga ka qaatay waa fiqiga shaafici u qaatay cabdilmelik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj maki isaguna wuxuu ka qaatay caطaa ibn abi rabax ayuu isaguna ka qaatay cilmiga fiqiga caطaa ibn abi rabax isaguna wuxuu ka bartay cabdullahi ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas isaguna fiqiga wuxuu ka bartay nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayh nabigeenuna salى اllahu alayh wasalam wuxuu ka bartay jibriil jibriilna wuxuu ka bartay ilaahay jala jalaaluhu aa cilmiga baray idan marka isnaadkaas waxaa la yidhaha asilsilaةu اdahabiyatu lifiqhi اlimaam الshaafici silsilada dahabka ah ee fiqhiga imaamu shaafici uu ku abtirsado waa silsila maa axlaaha wamaa axsanaha silsilad aada u wanaag badan oo lagu tilmaamo asilsilaة الdahabiya lifiqhi اlimaam الshaafici silsilada dahabka ah ee fiqiga imaamu shaafici uu ku abtirsanayo imaamu shaafici fiqiga wuxuu ka bartay aan idhi muslim ibnu khaalid zanji muftigii maka isaguna wuxuu ka qaatay cabdulmelik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj almakiy isaguna wuxuu ka qaatay caطaa ibn abi rabaax caطaa ibn abi rabaxna wuxuu ka qaatay cabdullahi bn cabaas cabdullahi bn cabaasna nabiga salى اllahu عalayhi wasalam nabiguna jibriil jibriilna ilaahi jala jalaaluhu fahadihi hiya silsilaة dahabiya بفقه الإمام الشhافiعي نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك إلah وxaan weydiisanayna ilahina waafajiyo فiقhiga abtiriska dahب kale wuxuu xaq u leeyahay habeen iyo maalinba in lagu bixiyo waktiga ugu qaalisan lagu bixiyo ilahina سubحaanaه وataعaaلى qalbigeena allah ku شharxo kii ilaahay noo dhoweeya oo ilaahay ridihiisana gaarsiiyana ilaahay nooga dhigo بإذن الlahi taعaalى waxaan isgu soo laabanaynaa ramaضaanka bacdi en kitaab kale aanu bilaabaynaa kitaabka la yihaaho alyaquuت النaفيis الياquuت النفيس في الفقه الإmاam الشhاaفiعي ayaan ku xijinaynaa بإذن الlahi taعalى kitaabkaas wuxuu ku fiican yahay miisadiisa waxaa ka mida afarta qaybood oo fiqhiga way ku dhamaystiranta qeybta cibaadaadka iyo beeci iyo nikaax iyo jinaayaadka afartuba way ku dhamaystiran yihiin baynamaa kutubtii aan soo akhrisi jirnay qaarkood inta badan ba cibaadaay ka sheekeyn jiren halkan kitaab uun ayaan ku aragnay beeca inuu u banbaxayo uu ka sheekeynayo marka haddii ilaahay naf nagu gaarsiiyo oo nolol waxaa layska wataa caariye ah intaas haddii ilaahay oo naf nagu gaarsiiyo ayaan isku imaan doonaa intaa ka hor haddii ilaahay na oofsadana nasأl الlaha tacaalى an yajcala qubuurana rawdaة min riyaad الjanة wslى اllah وslم وbaarك عalى sayidina mxamed